أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan suurgale ahayn in dowladda xabashida etoobiya ka tanaasusho qaadashada badda soomaaliya khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dowladda silibiyadda kenya iyadoona mooshin laga keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi jabhadda faano ayaa jartay waddooyin muhiim ah oo isku xira magaalooyin muhiim ah xilli dagaallo culus ay ka socdaan gudaha dalka itoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacaya koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayey horumarinta bay'ada ayaa ku soo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo wilaayadii islaamiga boqol ayaa dowladdiin ah u soo gebagabaysay ardayda wax ka barata iskuullada iyo jaamacadaha ku yaalla magaalooyinka gacanta uu ugu jiro cadowga allah wejigii labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyin ay deegaana ka mid ah wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu soo gootinayay arday ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inaysan suuragal lahayn in dowladda xabashada etoobiya ay ka tanaasusho qaadashada badda soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dowladdiisa riddada ah aysan wax rajo ah ka qabin in dowladda xabashida itoobiya ee uu abey axmed ra-iisul wasaaraha ka yahay ay ka laabato heshiiska muuse biixi si dhankooda heshiiskaas ugu bedelaan xabashida mid kale oo bad lagu siinayo wuxuu wasiirkan murtadka tilmaamay in kooxda riddada ah ay ka rajo dhigtay xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka abiy axmed iyo sidoo kale heshiisyada lagu raadinayay inay itoobiya ka laabato heshiis ka muuse biixi la gashay ee badda lagu siiyey go-aanka xukuumadda addis ababana uu yahay fulinta heshiiskaasi arrintaas way runtii ma dhicin sababtaysa u dhacayna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya etoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobolada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jiireeyo dowladda soomaaliya soo ingeejkareeyo ama las xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas hadalka murtad axmed macalin fiqi ayaa kusoo beegmaya xilli uu fashilmay wadahadaladii ay garwadeenka ka ahayd dowladda turkiga ee la doonayay in etoobiya lagu siiyo bad kale oo ka mid ah khayraadka ummadda soomaaliyeed si maamulka abiy axmed uga noqdo heshiiskii uu lasoo galay maamulka somalilan saxiixa heshiiskaasina ay yeelato kooxda riddada soomaaliya mahadsanid walaalka cabdiqani khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dowladda silibiyadda kenya iyadoona mooshin laga keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi allaha caali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya xiisado siyaasadeed ayaa mar kale dib uga soo cusboonaaday waddanka kenya kadib markii xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi ay bilaabeen mucaarad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda siliibiyadda kenya ninka lagu magacaabo rigathi gajagwa ayaa loo qeybiyey xildhibaanada dawaaqiidda baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada nairobi in ka badan laba boqol iyo afartan xildhibaan ayaa saxiixay mooshinka lagu ridayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya iyadoo lagu eedeeyay anshax xumo iyo jebinta dastuur gaaleedka waddankaasi u degsan xubnaha mooshinka wada ayaa qorsheynaya in mooshinkan la horgeeyo baarlamaanka maalmaha soo socda khilaafka u dhexeeya william ruuto iyo ku-xigeenkiisa ayaana gaaray meeshii ugu saraysay madaxweynaha kenya ayaana ku-xigeenkiisa ku eedeeyey inuu dhex dabaashay faquuq uu kula kacay mid ka mid a qowmiyadaha gaalada ee wadankaasi dega uuna kaalin ka geystay kicinta rabshadihii ka dhashay mashruucii kordhinta canshuuraha ee khallaasaha ka abuuray dalka kenya warbaahinta maxalliga kenya ayaa sheegtay in xubnaha baarlamaanka ay meel marin doonaan mooshinka ka dhanka ah ku-xigeenka ruuto dadka dhaliilsan mooshinkan ayaa sheegay in lagu haysto taageeradii uu taageersanaa dadkii ka bannaanbaxayay canshuuraha kenya tanina ay tahay mooshin siyaasadaysan rigathi ayaa sheegay inuu meel iska saari doono xildhibaanada mooshinka wada isagoona ku eedeeyey inay tahay arrin siyaasadaysan mahadsanid caliyare jabhadda fano ayaa jartay wadooyin muhiim ah oo isku xira magaalooyin muhiim ah xilli dagaallo culus ay ka socdaan gudaha dalka itoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya sida ay tibaaxayaan xogaha laga helaya gudaha dalka itoobiya ciidanka fano ayaa sii xoojiyey weerarada ay ka wadaan gobolka amxaarada iyagoo beegsanaya waddooyinka muhiimka ah ee isku xidha magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi sida xoguhu ay tibaaxayaan waddooyinka hadda la gooyey waxaa ka mid a kuwa isku xidha magaalooyinka adisababa iyo bahardaar waxay dhanka kale sheegayaan warbixinno ay daabacayaan qaar ka mida warbaahinada ka soo baxa dalka itoobiya in maleeshiyaadka fano ay sii laba jibaareen muddooyinkii dambe weerarada ay ku kulaalayaan magaalooyinka hadda gacanta ugu jira ciidanka abey axmed waxaa hadda lasoo warinayaa in xoogagga fano ay la wareegeen gacankuhaynta tuulooyin dhowr ah iyo waddooyinka muhiimka ah taasoo keentay iska horimaadyo dhiig uu ku daatay waxaa sidoo kale jira mudaharaadyo ay dadweynuhu ku muujinayaan siday ugu xun yihiin ammaanka sii xumaanaya ee waddanka itoobiya iyo sida abey axmed waddankaasi uu lugaha musiibada ugu geliyey tan iyo markii uu kursiga ku soo fadhiistay sannadkii laba kun siddeed iyo tobankii waxaana la aaminsan yahay in haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto ay itoobiya sannadaha soo socda noqon doonto mid xitaa weyso deymanka yaryar ee ay ka helaysa dhanka caalamka maadaama waddankuba uu noqday mid colaaduhu ay qarqinayaan marba marka ka sii dambayso mahadsanid abu xasaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sida uu ku waramayo yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar isugu jira dagaal iyo qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay halka loo yaqaano buurta caligadoy ee xaafadda xoosh ee degmada dharkiiley ee magaalada muqdisho waxaana dhawaqa rasaasta iyo jugta qaraxa si aad ah looga maqlayey qaybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho saraakiishii hogaaminaysay howlgalkaasi waxay andalus u xaqiijiyeen dhimashada saddex askari oo murtadin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qoray ak afartan iyo toddoba iyo booshkiisa iyagoona dab qabadsiiyey goobtii murtadiinta isbaarada u ahayd shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada bulomareer madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaana dab ka kacay gudaha xerada sidoo kale shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ku sugnaayeen qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo laba ka mid ah garaab tahay isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu gelinkii dambe ee shalay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka number konton waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen eeraboorka magaalada kismaayo kaasi oo saldhig u ah saliibiyiinta maraykanka kuwa kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxayna madaafiicdu ku wada dhaceen gudaha garoonkaasi mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaamaase ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya deegaanka waxaa ka dhacay dagaal culus waxaana jira khasaare saliibiyiinta gaaray howlgalladani ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay laba jibaareen weerarada ka dhanka ah cadowga allah mahadsanid yaasir kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta bayada ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa siyaanba qaadaya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado uwaasyada nabaddoonnada iyo ganacsatada kaas oo ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gado waxaana looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii'ada iyo qodobo kale oo aad u badan iyaduna shirkan uu socday muddo saacada ah gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay ugaasyada nabadoonada waxgaradka iyo ganacsatada degmada ceelcadde iyagoona ka hadlay waxyaabihii kulanka looga hadlayay ee u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaan shir wada lahayn maamulka gobolka gado walaayada xarakada shabaab iyo deegaanka ceelcadde odayaashiisii guud iyadoo looga arrinsanhaya arrimo fara badan oo maslaxadda ummaddu ay ku jirto waxaan ka wada tashanay deegaanka horumarintiisa yaa looga wada tashaday waxyaalihii laga wada tashadayna alla mahadiis waa laysku afkartay deegaanka in hore loo mariyo gobolka waxaan ka wada hadalnay nabadgelyada gobolka iyo horumarka gobolka jidadkaan ka wada hadalnay boondooyinkaan ka wada hadalnay xoolaha sunta dhammaynaysaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay waxbarashada maamulka gobolka iyo odayaashu meel fiican bay wax dhigeen geeli arigii waa dabargo'ayaa loodina waa dabargo'aysaa waxaana ogaanay waxay ku dabargo'ayaan sun wadanka la keeno sunta in layska ilaaliyo oo xoolaha laga ilaaliyo kulankan wuxuu ahaa kulan qiimo badan waxaana ka soo qayb galay odayaasha degmada ceelcadde heer gobol iyo heer degmo waxayna la shiraayeen walaayada gobolka uu soo gaaminayo waaligeena luqmaan abu anas waxyaalaha diiradda lagu saarayna waxaa ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa warqaadasho guud iyo xog isweydaarsi guud bacdigeed wuxuu ahaa horumarinta bey-ada iyo deegaanka qodobka labaadna wuxuu ahaa see looga hortegi karaa qulqulka qaxootiga aan xadka lahayna tirada qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadkan dee muslimka ah oo ay cadaadinayso ridada daryaha ay u taagan tahay seebuu dadka shacabka uga badbaadi karaa maxaase xal u noqon karo ilaa fadliga arrintaas aad baa loo niqaashay waxaana ka soo baxay qodobo muhiim ah kulankaas wuxuu ka dhexeeyey doqowda iyo waxgaradka iyo walaayada gobolka uu waaligeena abu-aanis uu hogaaminhayo kulankaas wuxuu ka sii jooday sidii aan wax wada qabsan lahayn horumarna u gaari lahayn dadkanaga iyo ummadanadana aan wax wacyigelis u gelin lahayn kulankaas waxyaalahaas badan buu ka sii jooday inta iyada dhana waa isku ittifaaqnay waxaan kale oon isla soo qaadanay gaala meelay joogtaba inaan ku jihaadno dalkanaga iyo dadkanaga iyo diintana intaba inaan ka dhacsanno inaan u midowno kulankannaga waxyaalahaas uu ka sii jooday waxa iyagahaana waa noo wanaag baa noogu dhammaadeen alxamdulilah waa arrin cusub oo aad yadadiila u leh oo ay ku diirsadeen dadweynaha ku degan degmada ceelcadde arrintaasna waa arrin loo baahnaa oo la sugayey waxaa laga hadlay wadooyinka waxaa laga hadlay waxbarashada waxaa laga hadlay caafimaadka waxaa laga hadlay dhammaan wanaagyada in la iskaashado oo wanaag la isu kaashado tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan iyo horumarinta ganacsiga aad looga hadlay sida jidadkoo kale ee sida waxa aan ku habboonayn ganacsiga shirkan maantaan isugu imaanay waxa uu ahaa shir weyn oo ballaaran isugu timid ganacsatada degmada ceelcadde iyo wilaayada gobolka oo hogaaminayo waaliga gobolka waxaana looga hadlayey oo looga niqaashayey sidii wixii horumar u ah dadka iyo deegaanka waana laga wada hadlay alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan oo aad iyo aad u tayaysan baa looga niqaashay kulankan ayaa qayb ka ah kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado kaas oo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada mahadsanid cazaam wilaayadii islaamiga bokool ayaa dowladdiini ah usoo gebagabaysay ardayda wax ku baratay iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka gacanta ugu jira cadowga allah haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqani maxamed waxay ahayd dowro socotay muddo laba maalin ah islamarkaana loo qabtay ku dhowaad boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo qaarkood ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo beledweyne dowrada waxaa bixinayay mas-uuliyiin ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga iyo culimaa uddiin waxaana culimadaasi ka mid ahaa sheekh abu muslim sheekha ayaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan dhagaraha gaalada ee loogu soo hoosqariyo waxbarashada ada muslim ite magaaga hibalowla araaw matoor gaale ayla ka saarnaay manhajkiina walkayn sheegi reewinka ma eree doy daag aha dareenka ka daag dhallinyarada weliba goobaha walbarashada ka kooyan dadka wilaayaadka roogan ooba iga dhig dalka baydhowyoon ay hamar iyo beledweyne ka kooyan gaar ahaan mayn lahaa inis barbar dhig dhallinyarada ad beledka unka kooyti muslimiintii raayada ka hoos nool walbarashoodii oo fiiri haan ad hageli roogdan walbarashoodii oo fiiri haana sayti manhajka walaalka baradaw fiiri haqaad waa ku bah manhajka walaalka baradaw intana fiiri dhaqanshoy akhlaaqdii hagi hagin inis fiiri walbadan hakiin bahe adaa inis ogayna tabeela amerikan ayda kewalanay adaa inis ogayna kirishtaan innaga tooy adaa inis ogayna gaalanan difaacaw innaga tooy ilaahay maylayaa naftin iyo helkinka badbaadiya geega wadanka gaariha ka duuli duulanka badanya dhaqaale iclaam siyaasad dhaqan meel kasta yaxgale gaar ahaan hadda mayna qusiya walbarashooda nan dhalinyaro ete walbarasho weydiya inta idin letee walbarasho sunqe in qaadatoy nabigaana sal alla slam eray kullukum raacin dhammaantiin walaala siindiri وكلكم مسؤول عن رعيته نم وللندري لندري نن كس مسؤول نفتا مسؤول كت إلهي ما نقيم هو بده هرسل أنت حق ملكين أداينا ها حق إباطلك هو ملكين أداي ما حق أن روايتي ما يباطلك كينجي intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaysatay dowladda ayaa ka warramay waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona u mahadceliyey maktabka tarbiyada wilaayada waxaan ka imaaday xamar meelaha jaamacan kusoo baranay kadib fasaxyaan soo qaatay keliya halkaan u imaaday gobolka bokool aan imaaday marka dowladana noo qabtay laba beri ah waxyaaba badan aan ka faa'iidnay culummo badan ay noo imaadeen oo noo dhigayeen maadooyin kala duwan haddana wax ka tabto waxaa ka mid ahayd asalka islaamku meeshuu ka soo bilowday iyo waaqiga hadda taagan iyo waaqigii hore si lasu jaangoynay iyo afkaarta hadda socoto oo madaarista ah iyo waxyaaba badan aan ka faa'iidnay alxamdulilah waanu ku qanacnay waliba kukuway magaalada baydhabo ardeehay waliba fasaxankabahay degmada tieglow ee wilaayada bakool alislaamiya waliba haneen gebagabowtay dowro oo lamaalin haneen sooti oo shalay haneen bilaawtay wilaayadan eedan kama hasanto walbadan ku faa'iidnay geeg oo hadda marka haneen gebagabowyaasi ee waliba lahan dhexdhakaay su-aalo oo ilaa dhowr su-aalood ee aan waliba kuma tahay ardayda oo ku faa'iidaysatay su-aaladaasay su-aal oo maadadka mistriga ee ka jartay su-aalasa ku jawaabi waana halayala jawaabteen halal waliba gaalday abaalmarin oo wilaayadan eedan kama hasanta martiqaad feelana samayti maasha allah kulanka lala yeeshay ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulaadka magaalooyinka waxaa sidoo kale barbar socday dacwatu shaaric ay kasoo qaybgaleen bulshada qeybaheeda kala duwan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa fagaaraha kala hadlay bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow
mahadsanid cabdiqani wejigii labaad ee xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka deegaana ka mid ah wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo hayaa maanta oo kale toddobaadkii hore wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa si toos ah ugu dhawaaqday bilowga wejigii labaad ee tanfiidka xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo si isku mid a uga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan degmooyinka uu ka taliyo maamulka islaamiga ah ee wilaayadan ayaa lagu arkayey ciidamo gaar ah oo suulinaya munkarka wanaagana faraya kuwaasoo ay barbar socdaan culimaauddiin dhankooda bulshada uga digaya xumaha macruufkana faraya shaqada tanfiidka xooggeeda waxay ciidanka al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ay ka fuliyeen deegaanada turdho yirey moofi qoraxey daarusalaam madhaamey iyo deegaanka fagaan oo dhammaan hoosaga degmada jamaame si loo ilaaliyo badqabka bulshada ayaa waxaa maalinkii shalay fagaara ku yaala deegaanka turdho ee hoostaga degmada jamaame waxaa lagu gubay agabyo kala duwan oo isugu jiray kuwa dhibaato ku ah bulshada sharciguna uu reebay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la gubay waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore laga wacyigeliyey bulshada sida dharka aan sharciga waafaqsaneen taleefanada waaweyn iyo waxyaabo kale waxaana fagaaraha ku sugnaa dadweynaha deegaanka oo kadib si gaara ula hadlay andalus marka alxamdulilaahi waxaa lanoola soo bandhigay waag meesha lagu gubay muxaadaraha la qabtay alxamdulilaahi islaamka ku mahadsan wasaqdii ilaahay waa laga suuliyey marka alxamdulilaahi waxaan rabnaa hadda ka dambena mar kasta in ay deegaanka saan loogu soo nonoqdo macnaha insha allahu dib ilaah yidhaah wax kastaba macnaha waxay ku hagaagayaan haddii diinta ilaahi macnaha alxamdulilaahi oo garab la siiyo wax kasta waa hagaagayaan macnaha waxaan nahay muuna maxamuud cismaan deegaanka turdho degmada jamaama waxaa nagu soo maanta nagu imaadeen walaalaha mujaahidiinta oo magaalada karkareen nadiifiyeen dharka khafiifka ah balaayadii oo dhan waxay muqaadaraad ahay wada daldaleen oo holciyeen moobeeladii waana ku mahadsanyihin maasha allah sidoo kale ciidankan ayaa howlgalo kala duwan oo lagu beegsanayo waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ka sameeyey deegaano dhowr ah hoostaga degmada kamsuuma iyadoona ugu dambeyn isla shalay fagaara ku yaala deegaanka mugaambo goob fagaarah lagu gubay waxyaabihii ay soo qabteen maanta waxaan joognaa deegaanka mugaambo waxaa maalmaha noo socotay xamladii ahayd irshaad ulummati ilaa sabiili rashaad shacarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wejigeeda labaad walaala allaha khayr siiyo marka maanta waxaan joognaa fagaaraha deegaanka mugambow magacawihii walaalaha usbuucan ay soo qabteen deegaanka haddaan soo sheegnay ayaa meel meel oo faqaaro ah ee laisku keenay maantana waa la guwaayey annaga dhaha indheheena u arkeyno oo maandhi jiray wixii haddaan soo sheegnay oo mamnuucaadkii oo ku jirtay xamlada rishaad ulumma ilaa sabiil rashaad lasoo dhaafayay taanfiidkeedii maanta ayaa deegaanka mugaambo lagu gubay ciidanka xisbada al-amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee loo xilsaaray mas-uuliyadda fulinta qodobada ka soo baxay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa qaadanaya doorkooda waxaana si loo badbaadiyo bulshadan muslimka ah aakhiradooda iyo adduunyadooda ay zuulinayaan wax waliba oo dhibaato ku keeni kara diinkooda iyo badqabkooda adduunyada taasi oo ka mid ah mas-uuliyadda uu allaah dul saaray maamul kasta oo islaami ah ee qabta hoggaanka ummad muslim ah mahadsanid abu ayman ugu dambayntii munaasabad lagu soo ootinayay arday ka qalin jebisay macaadka qurtuba ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxmed ayaa si anba qaadaya waxay ahayd xaflad ballaaran oo ka dhacday gudaha degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo ay ku qalinjabinaysay dufcada koowaad ee ka takharujta macadka qurduba faraciisa ku yaala magaaladaasi munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada dufcada koowaad ee ka qalinjabinaysa macadka qurduba faraciisa ceelgarasa ayaa tiradeedu gaaraysay ilaa labayo toban arday kuwaasoo muddo sannadaha halkaasi ku barnaya culuumta shareecada islaamka iyo tan maadiga howlka xafladda ka dhacaysay waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horeen ka hadlay maamulaha maxadka macadka qurduba ee ceelgaras dafcadii koowaad oo hadda ka qalin jebinaysay macadka qalin jebisa waayo dafcadaani muddo ilaa shan sano ka agdhow ay juhdigooda ay soo wadeen marka haddana waa dafcadii koowaad oo macadka ka qalin jebinaysa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dafcooyin kale inay soo daba yaalaan insha allahu tacaala oo kusoo xigi doonaan waxaan la dardaarmayaa dadka waalidiinta ah inay juhdi ku bixiyaan ardaydooda wiilal iyo gabdhaba ay ka qayb qaataan daraasada iyo waxbarashada intaas kadib ardayda ka qalinjabanaysa qurduba faraciisa ceelgarasa ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ahaa وأهلا بكم عقلا راقيا وفكرا واعيا يشتاق لمنطقه وكلنا في أمل أن تجدوا في حفلة تخرج طلبة معهد قرضبة لدراسات الإسلامية ما يسعدكم ويطيب خاطركم أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء هذه أسئلة واجهة حول المواد التي تعلمناها في المعهد أود أن أطرحها على طاولة الحوار لتجيب عنها صديقاتي فأقول هل أنتن مستعدات للإجابة؟ نعم نحن مستعدات لذلك ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية وتمسك بالسنة هل الإيمان ينقص ويزيد؟ نعم الإيمان ينقص ويزيد ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida dulaabta macadka qurduba faraciisa ceelgaras waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta machadka dhammaantood waa u mahad celinaynaa reer ceelgaras waa dadaasheen gabdhaha kole ayaa u badan had waa soo halgameen wiilashana insha allahu tacaala wakhtiyada soo socda ayaa qalinjibintooda kole soo socotaa laakiin waxaa la rabaa in la camiro machadka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta nasriga iyo guusha maanta ay haystaan ilaahay u ziyaadiyo amniga iyo caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala noo kordhiyo dadkii qalinjibiyey ama hadda dhammeeyeen kulle waxbarashada la sheegay ma dhammaato haddana waxay rabtaa in loo fiirsado meeshii munaasaban maaragtay laga maaragtay laga ziyaadsado cilmiga insha allahu tacaala macadka qodoba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaana macadkan uu xarumo fara badan ku leeyahay wilaayada galgaduuda iyadoo markiisii ugu horreysay laga daafuray magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa nageentaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu